cabdirasaaq cumar bool waxaa ahay la taliyaha idman ee madaxtooyada hirshabeelle waa tahay cabdirasaaq maxaa howlood ka wadaan magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle
wallahi hirshabeelle howlo badanaa ka socda eereeda kala duwan ee wasaaradaha hayadaha dawliga iyo bulshadaba khaasatan saaka waxaan u fadhinaa soo gabagabeynayna mashruuca seminaar socda saddex maalmood oo aqoon isweydaarsi ahaa iyo gawaabin aan bulshada u sameyneynay taasoo lagu macnaynayna waajibaadka saaran ururada bulshada rayidkaa iyo waxqabadka laga sugaayay iyo qaabka qaab dhismeedkooda waxa ay ka kooban tahay iyo waxa ay tahay maandaydkooda iyo qaabkay u samaysnaana u sharaxaynay waa ogtaho bulshadeena waxa qaarna waa habaysan yihiin qaarna waxa waa waxay u baahan yihiin gawaabo iyo maaragtay tababaro la siiyo howlahaasaan wadnay muhiimada aan ka lehayna waxay ahayd isku xirka bulshada leeyidkaa iyo hay-adaha dawliga ah si dawladeenana ay u hesho hay-adaha dawligaana ay legitimacy ama sharciyaan u helaan bulshadana ay u hesho maaragtay isku xir wanaagsan oo kulana xisaabtamaan si hufnana ula shaqeeyaan wasaaradaha ku howlle arrimaha bulshada iyo adeega bulshada waa tahay marka ururadaasi kala gedisan oo arrimaha bulshada ka shaqeeya tababarka aad u qabateen ma jowhar unbay ku wada sugnaayeen mise gobolada dalka ayaad ka kala keenteen deegaanada hirshabelle ay maamusho maya hadda magaalo madaxdaan ka bilownay howshana waa bilow waxaan waa horena waa loo soo qabtay midaan hadda wadnase waa bilow jawhara caasimadan ka bilownay beledweynead ku xigi doonta kadibna degmooyin kalaa la tegi doonaa ilaah idinkiisa muhiimadda madka aad ka leedihiin maxay tahay
muhiimada saan kuu sheega waaye in la baraarujiyo bulshada oo doorkii ay ku leeyihiin maaragtay horumarka gobolka oydil horumarka dowlad goboleedka hirshabelle ay ku leeyihiin kuwii u baahan in tababar la siiyana aan tababar siino oo waajibaadkooda iyo howlaha laga rabo inay qabtaan isku xirka si ay ula xisaabtamaan madaxtooyada muraadkii ka leedaana waxa waaya isku xirka hay-adahan bulshada bulshada rayidka ah oo kuwa organizedka iyo kuwan organizedkaen sida odayaasha dhaqanka iyo culimada iyo ururada haweenka iyo dhalinyarada iyo sportka iyo waxaas si ugu xirmi lahaayeen hay-adaha line ministrieska ah oo howluu kala dhexeeyaan ama ula xisaabtami lahaayeen ama adeegyadii laga rabay ay isula qaban lahaayeen waa tahay muhiimada madaxtooyada ka leedahay taas wey idinka mooye yaa kaloo shirka ka qaybgelaya seminaarka yaa kaloo idinkala soo qaybgelay yaase idinka caawinayay ka maamul ahaan ka maamul ahaan waxaa waaya madaxtooyada howsha wadata waxaana qayb ka wasiirada iyo heer gobol iyo heer degmooyinta waa nagala qayb qaadanaya ujeeddada marka iyo fariinta aad ka diraysaan seminaaradaasi ee ugu dambaysa maxay tahay dadkii kasoo qaybgalayaashana aragtida haddaad ka ururiseen maxaa idinkaga soo baxay
wallahi anagu kulleyba fariintaan dirayna saan kuu sheega waa wada shaqayn waan rabnaa waxaan rabnaa inay ogaadaan inaan anagu adeegayaashooda nahay oo hay-adaha kala duwan oo dawliga ah inay adeegayaal bulshada yihiin ayakuna bulshada oo civil society-ga la yidhaahdo waajib inuu ka saaraya inaan howlaha haynan ay la socdaan kuwa ay qabtaan bulshada u qabtaanna aan isla isla wada wadno wada shaqaynta guud hay-adaha dawliga iyo bulshada rayidka midda labaadna su-aasha ay weydiiso ku saabsan sidaan u aragnan wallahi waxa waaye saaad ba og tahay ururadan bulshada rayidka ah waxay ahaayeen muddo intii dawlad la-aanta lahay dadkii adeegii bulshada intiisa badan qabanaya haddii caafimaadka iyo waxbarashadii ugu waawen yihiin nabadoonaduna weligoodba waad og tahay ururo jiro oo maaragtay howl adag howl muhiima u haayo waa bulshada dhalinyaraduna waa wixii hadda soo koraayo oo jiilkii berita maaragtay mustaqbalkii dhammaan waaye marka urudan bulshada muhiimad gaaraay noo leeyihiin hadaa haddii aan nahay dawladda hirshabeelle waxaa laga doonayan inaan baraarujino waayo kuna xirno dawladooda ayakoo adeegeysay saan hadda ka aragnana alxamdulilah waxa ururo waxaa noo joogay kulleyba hadda caasimada intaan ku aragnay kuwa beledeynana waa tegi doona waana ka warhaynaa horaan u aragnay laakiin bulshada sila ayaa hirshabeelle joogta waxay u baahan tahay maaragtay si si isula wada socdaan isulana gaan qaadaan hay-adaha dawliga inaan shaqo badan ka qabano iskuna xirno hadda waa wada shaqeeyaan laakiin si structuralah oo oo la xisaabtanna jiro kobcana inaan sameyno oo meelo badan hadda waxaa jira ururada sidii rasmiga dhisneyn wax la magacaabay iyo waxaasi jiraan marka arrimahaas oo dhan inaan xalinaan rajeynayna waa tahay tan hadda marka ma la dhihi karaa waa shaqadii ugu horreysay oo seminaaro sidan oo kale ah ay ururada bulshada rayidka madaxtooyada hirshabeelle ay qabato mise shaqooyin kale oo middan idinkaga horreysay ayaa jirtay may kuwa yar yaraa jira laakiin kambayn saan u baahsan oo laga leeya ujeedadan fokiyo horeeya waa la ohan karaa waa tahay ugu dambeyn marka fursaddan warbaahinta qaranka adoo ka faa'iidaysanaya maxaad ugu baaqaysaa dhammaan dadyowga ururada bulshada rayidka ah oo siminaarada arrimahan kaloo ku aadan aad u qaban doontaan ama aad u qabanaysaan ee ku dhaqan deegaanada hirshabeelle adoo ka faa'iidaysanaya warbaahintan qaranka fursadda ay ku siisay waa mahadsan tahay haddaan ka faa'iidaysto warbaahinta horta in laga faa'iidaysto waaba tahay waxaan jeclaan lahaa in intay codkaygan uu gaarayo deegaamada hirshabeelle hadday yihiin ururada bulshada organizedka iyo hadday yihiinba bulshada caadiga in loo soo wada istaago sharciyeynta ama la shaqaynta ka warqabka dowlad hay-adaha dawliga ah leanna waa adeegayaashoodii waxaana loo baahan yahay inay dhinma dowladda dawladda waxay jiraysaa hadday haysato kalsoonida bulshada waxaan isku dayayna oon ka shaqaynayno waa sidii bulshadan dawladdeena ugu heli lahayd legitimacy waxa la yidhaha sharciyan inay hesho sharciyanna waxay ku heli kartaa inay u adeegto iskana warqabaan bulshada marka bulshadana qaybaheeda ugu firfircoon waa civil society-gan organizedka ah waxaan ka codsanaha inta kamida oo qayb walba ay ka joogaan hirshabelle inay nagala qayb qaataan arrimahan wacyigelinta iyo isku xirka aan ka wadno qaybaha kala duwan ee bulshada inay nagala qayb qaataan si aan u horumarino deegaanada hirshabelle